بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه وعبده ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى شروط الإجماع إجماع شروط دي سي ويا مداني إجماع يا كسو دهجرني تعريف كيس إيوه xujnimadiisii in la xujaysanaayo iyo irnoocdiisii ayaan soo qaadanay meeshaan musanifku wuxuu kaga hadlayaa shuruudda loo shardinaayo ijmaaca gaar ahaan shuruudani waxaa loo shardinayaa alijmaac addanni shuruudani waxaa loo shardinayaa ijmaaca danniga ah ijmaaca laba laba qeybood aan dhahnay mid waa qadci midna waa danni midda hadda shuruudadan loo shardinayo waa ijmaacaga daniga ah ayib shuruud lijmaaci haadihi midani shuruud lijmaaci ijmaacigii shuruudadiisii waayo lilijmaaci ijmaacgii ayuu u sugnaaday shuruudun shuruud minhaa shuruudaasi ayuu ka mid ahaaday an yahbuta huwa ijmacgii waa inuu sugnaado bidariiqin dariiq ku sugnaado waay dariiqaasoo saxiixin oo saxiix ah horta waxaa shardiga loo shardinaya ijmaacaga inuu sugnaado ku sugnaado dariiqo saxiix ah wuxuu saarayaa kii sugnaaday dariiqo saxiix aan kusaxiix aan saxiix aan ahayn kii ku sugnaaday iska saaraya bidariiqin dariiq ku sugnaaday dariiqaasoo saxiixin oo saxiix ah dariiqii oo saxiixga ah marka laba arrimood ay ku suurtogalaya labadii kuu sheegaya marka ijmaacaga see dariiq saxiix ugu sugnaanaya laba suuradood labadii kuu sheegaya wuxuu leeyahay bian yakuuna imaa mashhuuran bayna alculamaa'i aw naaqiluhu iqatun waasicu litilaaci buu kudhahay labadaaso ijmaaca dariiqa ku sugnaanaya waa laba arrimood laba dariiq waay bian yakuuna huwa ijmaacgii waa inuu ahaado imaa mashhuuran mid ku caanbaxay bayna alculamaa'i culamada dhexdooda culimada dhexdooda mid ku caanbaxay waa inuu noqdo haddii culimadii dhexda ku caanbaxo dadkii oo dhan ay isla qaataan ay isla maqlaan ay haddana isla qaataan de kaas waxaa ijmaacu saxiixu noqday sugan marba haddii culimada dhexdooda ku caanbaxay wuxuu noqonayaa ijmaaco saxiix ah sugan waa suurad suuradda labaad aw naaqiluhu naaqilu lijmaaci ijmaacaga hee naaqilkiisii inuu ahaado hiqatun nin hiqa ah aw naaqiluhu bian yakuuna haddii lagu adafo oo isimkeeda la dhaano aw naaqilahu in la yidhaahdo aw naaqilahu bian yakuuna naaqilahu dhe markaas aw naaqilahu naaqila alijmaaci ijmaacaga midka soo guurinayo soo raraayo soo naqlinaayo waa inuu ahaado hee naaqilhumsakasii hore an yakuuna naaqiluhu isimkii laga dhigo markaas markii hore saxnay aw naaqiluhu naaqilu alijmaaci ijmaacaga midka soo naqlinaayo hiqatan inuu noqdo nin hiqa waay nin hiqa ah inuu yahay ninkan soo naqlinaayo ijmaacagan lagu kalsoon yahay waasica alidilaaci idilaacigiisiina ballaaran yahay daalacashada kutubta daalacinaayo aqwaasha culimmada daalacinaayo waasacay tahayoo gacan dheer ku leh oo aada wuxu daalacinayo kutubta waayo suuraddaasiina wuxuu ku noqonayaa ijmaacgii ijmaac sugna saxiixu noqonaya ninka soo naqliyey waa inuu yahay nin hiqa ah lagu kalsoon yahay haddana weliba saganimadaas la socoto waasica alitilaac ee daraacigiisii iyo wax daalaacibshadiisii waa saacsan tahay ballaaran tahay waxay ku tusaaleeyaan culammada kalijmaacaati alatii yanquruhaa ibnu lmundir wa bnu qudaama wa bnu taymiya wa bnu xajar kalijmaacaati alatii yanquruhaa ibnu lmundiri ijmaacaadka ibnu lmundir soo naqlinaayo ibnulmundir ibnulmundir nin oo hiqa lagu kalsoon yahay waa silo itlaacan ah ijmaaciisa isaga soo naqliyo waa sugnaana u leeyahay laakiin culamada qaar waxay leeyihiin ibnulmundir ijmaacigiisa iska ilaaliya leeyihiin laguma degdego qaarna saasaa dhahayaan waayahay kalijmaacaati ijmaacooyinkii oo kale alatii taasoo yanquru soo guuriyahaa ayada ibnulmundir soo guuriyey wa bnu qudaamata soo guuriyey wa bnu taymiyata soo guuriyey wa bnu xajar ibnu xajar asqalaani soo guuriyey raggaas waxay yihiin dad oo lagu kalsoon yahay sooma haddana waa sura italaac way yihiin shaka kuma jiro kuwaas oo kale waa inuu noqdo labadaas suuradood ay muxuu ku noqonaya marka jamaacaga mid sugan saxiix ah ariiq saxiix ku imaaday kow shardiga koowaad marka waa an yahbuta biariiqin saxiixin waay biariiqin saxiixintii ayaa laba suuradood kuu sheegay bisa labo allaa yasbiga waa inaysan ka hormarin huu ijmacgaasi khilaafun khilaafkaasoo mustaqirun sugnaaday waxaa shardi ah ijmacgaasi inuusan ka hormarin khilaaf ijmacgaas hortiisii khilaaf inaysan dhicin masaladaasi aan lasoo khilaafin xaadidadaasi ijmacga ka hor inay lasugu khilaafin waay ama masaladaasi ijmacgaasi ka hor inay khilaaf aysan dhicin wax khilaafa ka hormara inaysan jirin waay allaa yasbiga waa inaysan waa ina inaysan ka hormarin hu ijmacgii khilaafun khilaaf khilaafkaasoo mustaqirun sugnaaday khilaaf sugan inaysan ka hormarin waay shardi waay marka fa in sabaqa haddii hormaro hu ijmacgii daalika kaasoo khilaafka ka hormaro falaa ijmaaca markaasi ijmaac ma jiro haddii ijmaacgii hortiisii khilaaf dhacay khilaafkaasina masaladaas naftarkeeda ay tahay ijmacgii gadaal ka imaaday khilaaf hormaray masaladaas waxaan leenahay ijmaac ma jiro khilaafaa jir marka waa lasoo khilaafay ma jiro falaa ijmaaca waay fa in sabakahu daalika falaa ijmaaca ayuudhaha lianna alaqwaala maxaa yeeshe maxaa dhacay marka ijmac maxuu dhici waa lianna alaqwaala maxaa yeelay aqwaasha laa tabtulu hiya aqwaasha ma burayso bimowti qaa'ilihaa qaa'ilkeeda kii dhahay dhahaheedii dhimashadiisii kuma burto qofka hadalkiisii asaguu dhahay asagaa dhintay kuma buraayo anti asaga noolay ee hadalkii shaqaynayay haddii marba isaga dhintay warkiisii isaga la dhintay lama dhahayo warkan waa qaacido qaacidada alimaam shaafici raxmatullahi caleyhi ku canbaxay loo yaqaano imaam shaafici ayaa iska leh qaacidada lianna alaqwaala laa tabtulu bimowti qaa'iliha lianna alaqwaala laa tubtilu bimowti qaa'iliha bimowti qaa'iliha waayahay walmadaahibu laa tamuutu bimowti arbaabihaana ay dhahaan culamadu lianna alqaa'ila lianna aqwaala lianna alaqwaala laa tabtulu bimowti qaa'iliha walmadhaba laa tamuutu bimowti arbaabiha madhabkana asxaab madaahibtana madaahib dhe walmadaahiba walmadaahiba madaahibtana laa tamuutu ma dhimanayso ayadana bimowti arbaabiha asxaabteeda dhimashadeeda kuma dhimanayso idan qaacidada hore waa iskale imaam shaafici taasaa imaanaysa uu leeyay marka maxaa saas maxaa laga wadaa hee khilaaf jimaacgaani khilaaf ma ka hormaray haa khilaafkaas ka hormaray yaa keenay culamo ah ka fadashay soo maha haddee culimmadii haddii ay dhimatay aqwaasheedan ayadaa la dhimatay lama dhahaaye hadalkii waa baaqu wuu yahay waa saamaynaya mar walbo ijmaacan gadaalka imaaday qofkii ma dhintay ha bes warkiisina waa la dhintaye marba haddii asaga warkiisa isla dhinteen wax khilaafkaasi hore u dhacay saamayn kuma yeelanayo ijmacgan gadaalka imaaday waxba kama dhibayso lama dhahayo qof haddii dhintay hadalkiisa waa nool yahay maana khilaafkii sidii weli sidii ayuu u taagan yahay markii qofka noolaa u dhahay ayuu dan u taagna loo ictibaarinaya idan haddii oo ijmaaca khilaaf ka hormaro mase ansaxaya laga wado lianna alaqwaal aqwaasha laa tabdulu ma burayso ma baaba'ayso bimowti qaa'ilihaa qaa'ili alaqwaali aqwaasha qofkii dhahay ama dadkii dhaheen geridoodii sababteeda kuma buraayo maadaama ay dhinteen aqwaashaduna ay dhinteen lama dhahaayo haddii marba ijmaaca khilaaf ka hormaro marka ma ansaxayo shuruudiisii waxaa ka mid ah in ijmaacan khilaafan ka hormarin intaas masta fahamnay saasaa laga wadaa فالإجماع إجماعا لا يرفع هو إجماعا ما كريالا والخلاف خلافك السابقة هوري ما كريالا سيدي سيب وركي ولي الصعودة خلاف إجماع خلاف هوري أدعي ما باب إنا ما كريالا متر ترايو وهي خلاف هوري أدعي إجماعا قدال كيما ذي ما باب إنا يوا ما باب إنا مرك لما دي كرو إيه khilaaf haba ka hormare ijmaaca sax way lama dhahay waxaa shardi ah inuu khilaaf isku ka hormarin waay فالإجماع إجماعا لا يرفع هو إجماعا ما رفعنا ما كريالا المباب إنا الخلاف خلاف خلاف سوء السابق هرمري وإنما أن كلماهنا يمنع هو إجماعا يحو الريبيا من حدوث خلاف خلاف سوء دريتان كيس حقي سوء الريبيا لكن إجماع الريبا خلاف قداشي سي سوء درزي إيه الريبيا lama ictibaarinayo hadda ijmaca hore khilaafkani wuxuu yimaaday ijmaca gadaashiis ijmaca horeeyey marba hadda ijmaca masaladan ka horeysay khilaaf gadaal ka imaaday waxa saamayn ma laha marka saamayn kuma yeelana ijmacagii ka hormaray kan gadaal ka imaaday maxaa lahaa shaada la dhaha warkiis ninkaas waa shaad ijmacu khilaafay warkiisina waa shaada la leeyahay warkiisina shaad waaye ijmacagaa hormaray ijmacagaasa xujo ku yahay warkiisiina wax la qaadanayo ma ah maadaama ijmaca gadaashiisii warkan imaaday khilaafkan imaaday sidaas ijmac marka muxuu diidayaa isaga celinaya iska celin karaa khilaafkii gadaashiisi imaaday laakiin khilaaf ka hormaray ma ka horyeeli karo waayo وإنما أن كلمة يمنعه إجماع يحو الريبة من حدوث خلاف خلاف درستان كيسي حقي سيو الريبة هذا وركانا أو إن لو شرطنا يو ijmaacaga inuusan khilaaf ka hormarin ah huwa isagaasi alqowlu qowl way qowlka soo raajixu raajax amaba raajaxsan liquwati ma'khadihi ma'khadi alqowli qowlka meesha laga soo qaatay xoog badnaanteeda darteeda meesha isaga laga soo qaatay waa xoog badan tahay waa adilada waa kaas ayaa raajaxsan leeyahay waqiila mutaqadimiinta qowlkooda saasa laakiin mutaakhiriinta qowlka qiilkan ayaa xoog badinayaan ayaga mutaakhiriinta وقيل وعلى رهاي لا يشترط لمن شرطي ذلك كاس كه الله يسبقه خلافا مستقرا لما شرطنا يا إن إنسان كهر مرين خلاف مستقرة لما شرطنا يا الله هذا خلاف كهر مرة مستقرة هذا هي إيه شرط ما هني مروى البحر جواي إليه وقيل وحلا لا يشترط لمن شرطنا يا ذلك كاس كه شرطك الله يسبقه خلافا مستقرا lama shardiyo fayasixu waa ansaxaya an yancaqidaa ijmaaciga inuu gundumo fii casri zamankii dhexdiisii athaani labaad zamankii hore maahana kii dambe kii hore ku xigay inuu gundumo dhici karta calaa axadi aqwaali aqwaashii midkoodii korkooda ku xirmo aqwaashaasoo asaabiqati hormartay aqwaashii hormartay hee mid ka mida ijmaaciga inuu ku gundumo waa dhici karta shardi ma aha in khilaafuusan ka hormarin khilaafkii ka hormaray mid ka mid a ayaa ku xirmaya laha khilaaf waa jiray laakiin si aa badnayday sidii badnayday markaasi in lagu xiro ijmacagii saas la dhaho khilaafkii yaroo ka imaaday ictibaar ma lahane ijmacaga markaasi horay u dhacay ayaa la fiirinaya uu leeyahay aqwaashooda mid ka mid ah inuu ku gudubna waa dhici karta mutaakhiriinta saasay qabaan wayakuunu marka wuxuu noqonayaa ijmacagii xujatan xujo noqona calaa man qof korkiisa xujo ku noqona bacdahu bacda alijmaaci ijmaca gadaashiisa imaaday ijmacgaasi wax khilaafaba hore ha ugu dhaceene dad khilaafayba ha la arke ijmaca dhacay dan waa khilaa dad arrin waaqic isku jimaaceen dad ka midan way khilaafeen ijmacgaas waa la fiirinaya marka gadaashiisa ijmac kale kamid kii hore waa la fiirinaya aqwaashaasi labada aqwaash lasu khilaafay mid ka mid ah in ijmac ku gundumo waa dhici karta inuu ku gundumo waa dhici karta laakiin wuxuu ahaanaya marka wixii marka ijmacgaasi hore dhacay ee walow khilaaf ha ku jire ayaa marka waxaa ka dhalanaya ijmaacu noqonaya wuxuu xujo ku noqonaya xujo noqonaya wax xujo ku noqonaya dadkaasi ka dambeeyey kaas gadaashiis ijmaac kale la xiri kara ma laha dadkii hore ee dadka gadaal ka imaanin dhammaantoodii waxay xujaysanayaan xujo ku noqona xujaysanayaan kii hore walow khilaaf ha ku jiraba waayahay sidaasi ayuu leeyahay mutaakhiriintana saas qabaan waaya walaa yushtaradu lama shardiyo calaa ra'yi اljumhuuri jumhuurta ra'yigooda inkiraadu casri اlmujmiciina kuwii iswaafaqay casrigoodii baaba'itaankoodii lama shardinayay dhaheen inay baaba'aan lama shardinayo baysan wuxuu kaga hadlayaa markii asaga ijmaaca shuruudii u soo sheegay shuruudda oo ijmaaca dhanniga ah shuruuddiis markii soo sheegay ee meeshan maxaa kaga hadlaya masale meesha ku tacalluqta oo ah shuruuda ijmaaca dhanni ka mid ma tahay dadkii ijmaacgaasi ka dhacay inay dhammaadaan ama inay noolaadaan ayaa inay dhammaadaan ee in nool yihiin ma loo shardinaa wax ka mid ah dadka ijmaacgaasi ka dhacay ee waxaa shardi ah inay dhammaadaan waay shuruudda kama ma ijmaaca ma ma lagu tirinayaa ama laguma tirinaayo masaladaasuu meeshan kaga hadlaya laba qoola ku jirto qoolka koowaad jumhuur qoolkoodii waaye lama shardiyo dadkaasi ijmaaca ka dhacay inay dhammaadaan ijmaacgaas looma shardinaayo ijmaaca markii la xujaysanaayo waxaa shardi ah dadkii isku misladan isku jimaaceen inay dhammaadaan lama shardinayo lama dhahayo shardi ma aha hadday doonaan ha noolaadaan waa jumhuur waay markaasa waxay cilaysanayaan laba arrimood labadan musanifkan uu sheegaya qolo kalena waxay leeyihiin ijmaac markii la xujaysanaya waxaa shardi ah in dadkii ijma siladaas isku jimaaceen ay dhammaadaan shardi way dheheen maxaa dhacay waxaa laga yaabaa in qof ayaga ka mid ah oo ijmaacigii markii hore ka dhacay oo ayaga ka mid ah inuu masaladii oo si kale u arko ka soo laabta dhici karta haddii markaa si ka laabtana dee ijmaac meesha ma jiro khilaafaa imaaday haddana idan waxaa shardi ah dadkii masladaasi isku ijmaaceen in dhammaantood ay dhammaadaan saasaa la shardinay qabaan qolada qaarna saasay leeyihiin masladaasu meeshan kaga hadlaya laakiin sida jawaabka wuxuu dhow yahay jumhuurtu way shardi ma ah maxay marka jumhuurta ciladaysanayaan waa kana asaga ku keenay musanif fiiri walaa yushtaradu lama shardiyo looma shardiyo calaa ra'yi ljumhuuri jumhuurta ra'yigooda korkeed inqiraadu casri lmujmiciina mujmiciintu haya mujtahidiintii laga wadaa inqiraadu casri lmujmiciina mujtahidiintii casrigoodii inuu dhammaado ay dhintaan ay baaba'aan looma shardinaayo jumhuurta ra'yigoodii waa fayancaqidu lijmaacu ijmaacigii waa gundamayaa min ahlihi ahli lijmaaci ijmaacigii dadkiisa haggiisa ka gundama bimujaradi itifaaqihim iswaafigidoodii oo bes ah ay uka gundamaba iswaafigidoodii qaawan wax kale aan wehelinin ma iswaafaqeen waaba gundamaba walaa yajuusu mana bannaana lahum mujtahidiintii walaa ligayrihim mujtahidiinta keyrkooda mukhaalafatuhu ijmaca khilaafadiisii uma banaana bacdu gadaal bacdu maxaa looda bacd alitifaaq waay itifaaq ma dhacay haa ma isku raaceen haa gadaashoodii dad kale iska badaaye ayaga hataa uma banaan inay kasoo laabtaan dad kale iskaba dhaafe ayaga naftirkoodi mujtahidiintii naftirkooda kama soo laaban karaan masaladaasi dadka kale min baabin lawayba marka ayagana uma banaana inay khilaafaan ijmacgaasi maxaa la lahaa keyrkoodina uma banaana inay ijmacgaas ay khilaafaan waayo maxaa dhahay marka sababt maxay tahay laba arrimood fiiri lianna aladillata adillada calaa anna alijmaaca ijmaacaga xujatun xujo inuu yahay tusinayso laysa fiiha fi ladillati adilladaas dhexda kuma sugna ishtiraadu inqiraadi alcasri zamanka baaba'itaankiisii shardigeeda kuma jirto waay adillada oo xujo inuu yahay ijmaacaga sheegayso kuma jiro shardi dhahaayo inay nool yihiin ayaa shardi ama ku jirtaa maya kuma jirto haddii aysan ku jirin hee marbat isku waafaqeen waa la raaclay ayagana wama khilaafi karaan koow hal cilad way sabab labo iyo walianna alijmaaca ijmaacaga sidiisiiba xasala waa soo xasalay saacata itifaaqihim waay iswaafigidooda saacaddeedaba hee ayaa soo xasalay ijmaacgii ma iswaafagana waaba dhacayba fama aladii yarfacuhu yaa rafcinay marka yaa rafciyey waaba dhacaye yaa rafciyey maba jiro waay marka fama aladii kee yarfacu rafcinaya huu ijmacgaas yaa rafcinaya saacaddoodii baba aa dhacay ee iswaafaqeen ayaan soo xasalaye yaa rafciyey marka itifaaqaasi yaa rafciyo idii rafcin lahayda meesha la iska raba waay ma jiro waay sidaa daraaddeed marka qowluljumhuur ayaa sawaab ah haddii mar uu dhaco ee lama shardinayo inay noolaadaan ee inay dhammaadaan ama ha noolaadaan ama ha dhammaadaane ee looma shardinayo waa loo xujaysana le waay geeridooda looma shardinayo xujaysan وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعلا أو, أو فعل فعلا meeshan wuxuu ka tilmaamaya masaladii loo yaqaana alijmac asukuuti alijmac asukuuti ijmac asukuuti ijmac la dhahaayo ayaa meeshani musanif kaga hadlayaa ijmac asukuuti waa lasoo khilaafsan yahay xujinimadiisii aada lasoo khilaafsan yahay aqwaashooda waxay gaaraysaa culamada usuuliyiinta laba iyo toban qool musanif afar uu sheegaa marka fiiri khilaafka oo lasoo khilaafsan yahay hal alijmac asukuutiyu xujatun am laa laba iyo toban qoola ku sugan laba iyo toban qool dakara minha arbaca musanifku wuxuu sheegay haggoodii afar way afartaasi fiiri marka majaladaasuu ka saabsan yahay waidaa qaala haddii uu yidhaahdo bacdu lmujtahidiina mujtahidiintii qaarkooda qowlan qowl haddii uu yidhaahdo aw amase facala uu sameeyo ficlan ficil uu sameeyo waishtahara caanbaxo dalika ficilkaasi mase qowlkaasi bayna ahli lijtihaadi ijtihaadkii dadkiisii dhaxdoodii ninku caanbaxo oo walam yunkiruu ayagana aysan inkirin hu qowlkaas ama ficilkaasi maca qudratihim awooddoodii lalla qabo cala alinkaari inkiridda korkeeda inay inkiraan inkirkaasi korkiisina ay awoodaan lalla qabo faqiila waxaa la dhahay marka xukunkii waay see la yeela waayo nin mujtahidiinta ka mid ah hadal dhahay ama ficiluu sameeyey hadalkaas mas ficilkaasiina waxaa ku faafay oo ku aanbaxay mujtahidiintii kale dhaxdoodii mana inkirin ayagan inay inkiraanna ayagoo awoodanna la qabo waxa ka reebay inay inkiraanna ma jirto laakiin haddii maanic meesha yaalo waa dhici kartaa in lama xujaysanayo la dhaho waa iska caddahay maanic meesha haddii uu yaalo waay sida qisadii macruufka ahayday cumar cabdillahi bni cabbaas iyo cumarga ka dhacday waaya maanica meesha ku jiray dhowr sano markii laga joogayo inkiray qisadii ibnu cabbaas maxaa maalintaas u sheegi waysa markii lahayn maxaa lahay cumar ushiisa ka absaday buu dhahay mooyaane waa sheegi lahaa cumar waa igaraaca haddaan arrintaas ma isku sheego waa idili lahaa u dhahay saasaa ka baqay waaya marka see la yeelaa hawshaasi marka faqiila waxaa lahay marka afartii qool uu kuu sheega afartii qool yakuunu huwa ijmacgaasi qoolkaasi ama ficilkaas wuxuu noqonayaa ijmacan waayo yakuunu huwa qoolkii ama ficilkii oo mujtahidka ka soo fulay xaggiisii ijmaacan oo noqona waa qool waay madhab waay waqiila waxaa la dhahay yakuunu huwa qowlkaas ama ficilkaas wuxuu noqonaya xujatan xujo noqona laa ijmacan laakin ijmac ma waa la xujaysana laakin ijmac lama dhihi karo qool waay waqiila waxaa la dhahay laysa biijmaacin ijmac ma aha laysa huwa qowlkaas ama ficilkaasi biijmaacin ma aha walaa xujatan walaa xujatinna ma aha ijmacna ma aha xujana ma aha qowl saddexaad waqiila waxaa la dhahay in inqaraduu haddii ay dhammaadaan mujtahidiintii qabla alinkaari inkirid ka hor ay dhammaadaan fa huwa qowlkaas ama ficilkaasi ijmaacun waay ayagoo aamusan weli aan ka hadlin ay dhammaadeen soo maha xujo waay lianna istimraara sukuutihim maxaa yeelay cilladda waa tana lianna istimraara sukuutihim mujtahidiintii aamusitaankoodii hee ee istimraarkiisii joogtayntiisii ilal ingiraadii dhammaashina laga gaaraya joogto noqday maca qudratihim awooddoodii iyadoo lala qabo alal inkaari inkirid dushiisa ay awoodaan daliilun waaye arrinkaasi calaa muwaafaqatihim waafigidoodii korkeeda ayaa daliil u tahay dee haddii ayaga aan ogolayn wax maanicna meesha haddii ayaga aan ogolayn maanicna meesha aan aysan oolin waa sheegi lahayn soo maha maadaama sheega waa in ilaa niga ay ka dhammaadaan ay iska aamuseen aamusitaankii iska istimraaray meeshaasi marka waxaa daliil u tahay inay waafaqsanaayeen oo raaceen way aamuseen ijmaac sukuuti yalla marka wahada huwa alaqrabu aqrabu laqwaali sawa saasa saxa marka musanif ku sheegay wahaadaa kan dembe qiilkan dembe aqrabu laqwaali aqwaasha kan ugu dhow way xagga sawaabka in la raaco kaas way waa xujo ijmaac sukuuti waa xujo qof inkiray ilaa ka dhammaanayaan dadkaasi haddii la waayo qof inkiray aysan jirin oo wax inkirkaas u diidayan meeshaas aysan oolin inuu xuji yahay ayaa xoog badan waay alqiyaasu buu dhahay musanifku raxmatullahi calayhi القياس تعريفه القياس محكم ذي من أعظم مباحث الأصول وأكثرها فائدة قياس كسجنة من أعظم مباحث الأصول وأكثرها فائدة وحكم ذي وحيابها ugu muhiimsan ilmi usuul alfiqhi barashi baxthigiisi iyo ugu badan xagga faa'iida ahaan ayuu yahay qiyaaska aad uu macnaha muhiim u yahay aada muhiim u yahay waanu faa'iido badan yahay idan qiyaaskii meeshan kaga hadlaya wuxuu leeyahay alqiyaasu hada kana alqiyaasu qiyaaskii waaye tacriifu tacriifu alqiyaasi qiyaaskii tacriifkiisii waaye alqiyaasu qiyaaska luqatan luqahana taqdiiru qadarid waaye jaangoyn waaye jaangoyn wax wax kale lagu jaangoyna lagu qadaraayo waaye lagu qiyaasa iyo almusaawaatu isla simid waaye laba shay laisla simaayo waaye kan i kana laisla simaa waaye xukunka iyo cilada layskala simayaa labadan shay alqiyaasu qiyaaska luqatan luqada dhexdeeda altaqdiiru qadarid ayaa la yidhahdaa jaangoyn iyo almusaawaatu isla simid ayaa la yidhaahdaa ayuu dhahay waraxmat ullaahi calayh واصطلاحا اصطلاح الحديثين تصوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما أيوة واصطلاحا اصطلاح الحديثين هي تصوية فرع فرع لسمد سوا فرع لسمد سوا بأصل أصل للسمو فرع أيها وحلا لسمية أصل asalkan ifra isku mid waay ayaa la dhahaa macnaha taswiyati taswiyatu farcin farac la simidiis waay biaslin asal lala simo maxaa lagula simaa fii xukmin xukun dhexdiisii lagula simo licillatin cillo daraaddeeda loola simo maxaa loola simaa asalkan farca cilladar jirto darteeda horta maxaa lagu simaa labadaas farac iyo asalka maxaa laskula simaa xukun waaye xukunkaani asalka xukunkiisa ayaa faracna xukunkiisa isku xukun waaye saasaa laga wadaa xukunka lagu simeey maxaa loola simayaa marka asalka faraca licillatin cillo darteeda cilladaasoo jaamicatin jamcinayso baynahumaa bayna alasli waalfarci waay asalka iyo farci cilo samayso waay darteeda kaasaa la yidhahda waa tacriif ugu roon ugu fiican ugu roon ugu jiraa tacriif badana lagu tacriifay laakiin kana ugu dhow kan iyo kii oo risaaladii kusoo qornay isku aafusan yihiin isku dhow yahay kaas ugu ron kana ugu ron dheh taariifaad badan oo lagu raaca taariifi فالفرع والمقيس والأصل والمقيس عليه والحكم ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم إلى آخره وحو ليه هي فرع محا وايا محا فرع لها وكبرى أصل محا لها حكم محا لها علم محا لها تعريف كي استلاحك أو قياس كي هل هل أما إري إري أما لفظ لفظ كبرى يا محا لك وضع wuxuu leeyahay falfarcu faracga waxaa waaye almaqiisu la qiyaasadaha waaye midka la qiyaasanaayo midka la qiyaasayo waaye la qiyaasaha waaye ayaa farac lahaa falfarcu faracga waxaa waaye almaqiisu la qiyaasaha waaye midka la qiyaasayo waaye kan qiyaas maxaa ku qiyaasaysaa kaasaa lagu qiyaasa allah soo maa la qiyaasaha waaye والاصل اصل كان المقيس عليه كركيسي لو قياس سدوا متى كركيسي لو قياسنا واي المقي والاصل اصل كان المقيس عليه متى كركيسي لو لو قياسنا واي كركيس لو قياس تو كركيسي لو قياس اسق ايا كركيسي لو قياسنا يا كاسا لغوا haye waalxukmu xukunkan la sheegaayana maa kii waay iqtadaa keensanaayo hu maaga addaliilu daliilka mid shayga keensana la yidhahdaa daliilkaasoo sharciyu oo sharciga ah ee xukunkanna waa midka daliilkii sharciga ah keensanayaa la yidhahdaa daliilkan sharciga ah shayga keensanayo ayaa la yidhahdaa xukun oo maxaa waaye shaygaasi min wujuubin haaluu yahay maaga waaye wujuub wujuub yaa keena waxaan waajib waay markii lahaa yaa keena horta waajibnidaas yaa sheega daliil soo maa daliilkii maa daliil sharciya aw taxriimin ah haaluu yahay mid taxriim ah la xarimay aw sixatin ama ansaxid ah aw fasaadin ama fasaad ah aw gayriha ama afartaas keyrkoodii ah marka shayga oo daliilkii sharciga ah keensanaaya oo xukun ah shayga daliilka sharciga keenaayo oo waajibnimada ah ama xaaraamnimada ah ama ansaxidda ah ama fasaada ah ama intaas keyrkoodii ah ayaa la yidhaahdaa xukun kaasaa la dhahaa xukunka mar waa kaas xukun maxaa waay marka waa midka daliilka sharciga keensanaya waay oo ah wujuub taxriim saxixa fasaad xukun haddaad noqosho waa kaas xukunka wujuub yaa keensaday in waxaan waajib la dhaho daliil waaye xaaraam in laana daliila keensaday way ansaxeenna daliila keensaday way fasahaadeenna daliila keensaday dhammaantood soo maa kaasaa marka maxaa la dhahaa xukun la dhahaa xukun maxaa noo dhiman marka cilladii soo maa walcillatu cilladana almacnaa macnigii waaye macnaga waaye cillaha cilladda la sheegaya waa macnaha walcillatu cilladana almacnaa macnaga way alladii macnahaasoo habata sugnaaday bisababihi sababi ilmacnaa macnaha sababtiisii xukmul asli asalka xukunkiis ku sugnaanaya cillo waxaa la dhahaa macnaha oo xukunka asalkiisiiba asaga sababtiis ku sugnaanaya waaye xukun asalka xukunkiisii ma dhacayo asalkan lama xukumi karo ilaa in la helo macnaha mooyaane asalka macnihiis wuxuu yahay kaasaa laga wadaa walcillatu almacnaa macnihi way alladii macnahaasoo habata sugnaanaayo bisababihi ama sugnaaday bisababihi sababi ilmacnaa macnaa sababtiisiiba xukmu lasli xukmu marka maxaa waaya min haythu liraab faacil sooma habata faacilkeedii idan xukunka asalkaba ma sugnaanayo ilaa macnahan sababtiisa ku sugnaana waa waa marka midk waa mid marka waa midka oh xukunkii asal asalka xukunkiisiiba aan sugnaanaynin ilaa isaga macnihiisii sababtii in la helo mooyaane macnihii sababtiis mooyaane isa kale aan ku ansaxaynin waa kaasaa la yidhaahdaa tusaale ahaan marka haddii aan bixino khamrada in la cabo xukunkeed maa waay yaa xaaraam soo ma haye khamrada cabitaankeedii waa xaaraam maxaa waay horta saas xukun miya khamrada in la cabo xaaraam waaye xukun soo ma axkaamu takliifiya waa soo ma axkaamu alwadiciya xukun waay waa yahay waxaan isweydiinaya marka xukunkan oo khamrada inay xaaran tahay sheegaayo cilladda xukunkan keentay la iska rabaa marka cillada loo xarimay soo maha masbilaasha loo xarimay ma jirto cilladda loo xarimay cilladda in khamro la cabo xaaram waayo loo dhahay naskaani ama daliilkaani cillad oo xaaram cabitaanka khamrada uga dhigay xukunkaasi waxaa laasim ah in la helo cilladii keensatay sababka keensaday soo maa maxaa waay marka sababka in khamra la cabo haaramay iskaarka waayo cilladda maxaa waay marka iskaarkii waayo macnahan doorsoomiinta oo maandooriinta ah isbeddelka qofkii markii hore aysan ahaysana ku dhacayo ayaa marka maxaa ah cilladii oo keentay in khamro la xaramo xukunkaas la saaro xaaraamnimada ah intaas ma fahmani horta meesha maxaa noo soo baxay marka laba arrimood soo maha xukun iyo cilladiis soo maha xukun cilladiisii markii aan helno waxaan rabnaa asal iyo faracna inaan helno qiyaasan joogno mahno asalkee way khamrada inay xaaraan ay tahay soo maa asalkan khamro cabitaankeeda keeda inay xaaraan ay tahay ah xukunka la saaray xaaraamnimada ah sababka keensay oo cilladda ah aan ogaanay intan waa iska cadiin soo maa waxaan rabnaa marka ee inaan khamro aan ka dhigno cabitaankeedii maqiis calayhi wax oo ugu qiyaasano inaan raadinaan rabnaa tusaale ahaan qaadka ka soo qaad qaad ka soo qaad waay qaadka culammada ay qabto xaaraan inuu yahay markii la qabto maxaan leenahay qaadka xukunkiisa maxaa way aadagu dhahay maxaad oranaysaa xaaraam way soo maa aayad oo qaad xaaran waaye dhahayso ii keena lagu dhahay ama xadiid oo qaad xaaran waaye dhahay ii keena lagu dhahay maxaad oranaysaa ma helaysaa walqaatu xaraamun qaala rasul sl alqaatu xaraam ma helaysaa qaala la walqaatu xaraam ma helaysid lakin maxaad haysaa xaaraam way see ma xaaraam ku noqday waxaan rabnaa khamr inaan heliisinaan rabnaa marka inaan qaadkaani aan xukunno annagoo u qiyaasanayna khamradii waxaad leedahay marka qaad waa xaaraan maxaa dhacay waxaa loo qiyaasanaa inuu xaaraan yahay khamro see u qiyaasanaysaa horta xukunka waa saartay soo maa see u qiyaastay yaa u qiyaastay yaa u qiyaastay asalkii khamrada xaaraamnimadeeda u qiyaasatay maxaa laga rabaa marka cillad inaad heshid keentida la rabaa bilaash maaha waxaa la cilladii khamro loo xaramay haddii aad qaad ka hesho ee xukunka qiyaaskaas maqiiska si maqiiso caleyhi dhaq waaye arkaantii oo qiyaaskii waa la helay cid kaa inkari kartana ma laha maxaa waa cilladda maxay ahayd khamrada xaramay iskaar qaad markii loo cuno iskaar ma imaan ma imaana haa hadday imaado waxaad leedahay marka waxaa loo qiyaastay khamrigi waa xaaraam iidan waa tusaale le kaas way marka cilladdiina waan fahamnay xukunkiina waan fahamnay asalkiina waan fahamnay farac kan dambe oo kaas le oo loo qiyaasanayna waan fahamnay marka insha allahu taala wa haadihi tan taasoo arbacatu afartanna arkaanu lqiyaasi qiyaaska arkaantiisii waaye qiyaaska arkaanuli arkaantiisii waaye walqiyaasu qiyaaskii axadu ladillati adiladii midkooda ayuu ka mid yahay allatii adiladaasoo habatat sugnaatay bihaa bisababihaa adilada sababteedaba alakaamu tafdhe tahbutu dhe allatii adiladaas tahbutu ku sugnaanayso bisaabiha bisababiha sabab adilati adil sababteeda alaxkaamu akaamtii ku sugnaanayso akaamtaasoo alsharciyatu wuxuu dhahay walqiyaasu meeshan wuu kaga hadlay marka qiyaas xujo ma yahay mis ma aha qiyaasee xujo ma yahay ama xujo ma aha ayuu rabaa meeshan inuu kaga hadlo musanif raxmatullahi caleyh qiyaas xujanimadiisi xujan xujaysigiisi xujan la-aan xujaysan la-aantiisi waa lasoo khilaafsan yahay laba qoloo ku jirto qiyaas xujanimadiisi xujaysigiisi xujaysan la-aantiisii waxaa ku sugan laba qool ayaa ku sugan laba qool ayaa ku sugan waa yahay laba qool ayaa ku jirto qole waxay leeyihiin qiyaaska xujo waay hadduu yahay laakiin bishardi qiyaasu saxiix waay qiyaas saxiix hadduu yahay waa xujo waana qowl ljumhuur qowlul hee aljumhuur inuu xujo yahayna adilo farac badan uu leeyahay adiladeeda isagaa keeni doona musanifka qaar ka mid ah qolana culammada ka mid a waxay leeyihiin qiyaaska xujo ma aha lamana xujaysan karo way diideen qof allaala qofkii qiyaasaan la xujaysana oo raco qiyaas xujaystona wuxuu raacay shaydaan waddadiisii u raacay dheh shaydaan waddadiisii ayuu raacay ninkaas oo shaydaan qiyaaskii lagu qabsaday oo allaha ku qabsaday oo ku radiyey isagaba ku gaaloobay ee ayaa raacay waddadiisay leeyihiin markii ilaahay amray in loo sujuudo nebiyullaahi aadam malaa'igta malaa'igta way sujuuday soo maaha yaa diiday sujuudii ka haray ibliis muxuu ka haray qiyaas soo maa qiyaaskaas muxuu ahaa aniga ka khayr badan qofna qof ase ka khayr badan uma sujuudayo u dhahay soo maha qiyaas maaha ee sax maaha warkaasi in aniga oo aadam ka khayr badan aniga naar laga abuuray asigana ciid laga abuuray ee anigan marka ka khayr badan inaan u sujuudo aadam arrintaasi qiyaas ma keensanaysa ilaahay oo adamaysa kaa noqotay buu leeyahy allah buu qabsanay allah oo adamaysa wax kaa noqdeen saas macquulba maaha qiyaas arrintaasi wax macquula ma aha buu leeyahy ku gaalowey way noqday soo maa haddaba qiyaas qofkii raacay wuxuu raacay ay dhaheen ibliis shaydaan waddadiisay raaceen ma banaana leeyahy waxaa qaba qoladaasina ee qolkaasina annadaamu almuctasili iyo daahiriyada qaarkoodii muctasilida iyo annadaamu almuctasili iyo iyo daahiriya ayaa saasay qabaan wax saxa maa wax jiro maa qiyaasay leeyihiin jumhuurta laakiin way jirta leeyihiin qoolkaasi marka qoolka ay kuwaas ay dambe ay dhaheen see looga maxaa lagu ximbaara qiyaaskaasi ayaga in la raacay diid- la diid ay diidan yihiin waxaa lagu ximbaara qiyaaskii faasidka ahaa midka ibliis ku dhacayna midka faasidka ahaa waay laakiin qiyaas haddii saxiix ay waa la yar waa la raacayaas sidaasana sawaabka ah qiyaasku saxiix hadduu yahay waa xuja sida saxiixoona saas adilladana waa noo imaan doonta insha allah والقياس قياسك أحد الأدلة أدلة متكود واي التي أدلة تثبت كسقنان بها بسببها أدلة سبب تد الأحكام وكام تكسقنان سو وكام تسو الشرعية تدون سبي كسقنان سو واي أحكام الشرعية وسو مرات أحكام التكليفية واي وقد دل على اعتباره دليلا شرعيا الكتاب والسنة وقول الصحابة أي كلام جدا دليل ورأينه كوكينو دليل ayaa raba inuu ku keeno wuxuu leeyahay waqad dalla waxaa tusiyey calaa ictibaari ictibaari alqiyaas qiyaaskii ictibaarintiisii korkeed daliilan inuu daliil yahay daliilkaasoo sharciyan oo sharci loo nisbeeyey alkitaabu ayaa tusinaa waa faacilkii dalla iyo wasunnatu sunnada tusinaysa iyo aqwaalu saxaabaati saxaabada gooshooda tusinaya fa min adillati alkitaabi kitaabka daliilisa ayuu ka mid ahaaday qowluhu ilaahay qowlkiisii tacaalaa sareeye allaahu alle alladii allihii way anzala soo dejiyey alkitaaba kitaabka bilxaqi haaluu ku dheexin yahay walmiisaana miisaankana soo dejiyey walmiisaana idan xaqee ku adafan tahay kitaabka waay idan miisaankana waa la soo dejiyey wamaa yudriika lacalla saacata takuunu lacalla saacata qariibun way wamaa yudriika maxaa ku ogeysay nebi maxamed oo lacalla saacata saacada qiyaama inay tahay qariiba madow waayahay wejulistidlaalku raba inuu ku sheego firi marka wuxuu leeyahay waalmiisaanu miisaankana maakii way tuusanu lagu miisaamo bihi maaga alumuuru arrimaha arrimaha midka lagu miisaamayo ayaa la yidhaahdaa miisaan oo wayuqaasu looga qiyaasto bihi maaga baynahaa bayna alumuuri waay umuurta beenkeeda looga kala qiyaasto umuurta midka looga kala qiyaasto oo laiskugu jaangooyo oo lagu miisaamo ayaa la yidhaahdaa haddaba miisaankaas asagoo saas ah ilaahay soo dejiyey waxyi min allahi aggiis ka imaaday way miisaankaas marka in farac lagu miisaamo asalka de waxyaabaha laisku miisaamayay soo maha saxiix saasaa kusoo degtay waay sonkorta markii la miisaamaayo ama bariiska la miisaamaayo ama burka la miisaamaayo dhagaxaana meel la saarayaa wixii dhagahaani dhagaxankaasi u dhigma ayaa meel lagu shibaya soo maa shay shay lagu miisaamaya soo maha sidaasi waay idan bisilada farac hadday tahay asalka looga qiyaasanayana waa laisku miisaamaa waay waa laisku miisaamaa mithaalka tacriifkiisi waa lagu miisaamaa waay idan taasaa laga wada waay labo qowlu ilahi qowlkiisii way tacaala sareeya ayaa daliil u ah kamaa sida bada'ana aan u bilownay awala khalqin abuurka midki abuurka bilowgiisii nuciidu waan soo erinaynaa hu khalqigii abuurkii waadana markii hore ilaahay abuurka adduun oo makhluuqa abuuray sidii u abuuray ayagoo aan jirin ayuu abuuray soo maa haddana way dhammaanayaan markii ay dhammaadaan haddana waa soo celina waa soo abuurayaa idan abuurkan dembe oo soo celintan dembe dadka la soo celinaaya waa maqiiski abuuritaankii horena maqisu calayhigii waay ee allihii markii hore ayagoo aan jirin abuuray hadda markii ay jiray ay uu jirsiiyey oo dhinteen haddana inuu soo celiyo ma awoodo miya waa awoodaa waay waa soo celinayna sidii markii hore aan u bilownay haddana soo celinayna uu leeyahay labada waa qiyaas waayahay kamaa sidii badaana aan u bilownay awala khalqin abuur bilowgiisii abuurkii bilowgiisii nuciidu waan soo celinaynahu khalqigii abuurkaan soo celinayna waay wallah wallaahu alle alladii allihii waay arsala soo diray alriyaaxa dabeelaha waay dabeelaha markii oo ay la socoto naxariista la socoto waa la jamcinayaa riyaaxa la dhahaa haddii cadaab tahay laakiin riixa la dhahaa mufrada lagu akrina sooma sarsana calayhim riixan sarsara riixan waay riixan alriyaaxa laakiin haddaad maqasho waa naxariista socoto waa la jamcina markaas wallaahu alle alladii allihii way arsala soo diray alriyaaxa dabeelahii fa tuhiiru haal ay kicinayso ama kicinayaan riyaaxdaasi saxaaban daruur iyo hogol hogol ma taqaanaan ama daruura u taqaanaan fa suqnaa waan kaxaynaynaa buu leeyahy allahu saxaabkii ilaa beledin beled xaggiisaan u kaxaynaynaa beledkaasoo mayitin dhintay dhintay abaar ah faahyaynaa marka waan soo noolaynaynaa bihi bisaxaabi saxaabkii alarda dhulka kasoo noolayna dhulka kusoo noolaynaynaa waay saxaabka hadda maxaa laga wadaa xogasho waxaa laga- ee, daruurta waxaa loola jeedaa roobka laga wadaa min idlaaq aljuzi wiraadati min idlaaq alkulli wiraadati ljuzi waay hadee saxa- oo roobka hadda ka imaana xogasha ka imaana ama daruurta ka imaana soo ma bacda mowtiha mowti ardi dhulkii dhimashadiisii gadaasheeda soo noolaynayna haddana kadalika kaas ayuu la mid ahaaday kaafka waa kafu harfu tashbiih kadalika kaas oo kale la mid ahaaday annushuuru dadka soo saaridoodana saas waaye dadka soo bixinteeda waa maqiiskii maqiis caleyhigana maxaa waaye roobkii soo maha dhulka lagu soo noolaynaya waaye sida marka dhul markii dadka ay dhintaan ee sida marka roobka markii oo dhulkii oo dhimasan oo ugu dhaco wax ugu soo u soo saaro u soo noolaado ayaa dadka markay dhintaanna u soo noolaynaynaa u soo saaraynaa marka qiyaas fashabbaha allaahu ilaahay wuxuu ku shibahay tacaala saree icaadat alkhalqi khalqiga soo celintiisii bibtidaa'ihi ibtidaa'i alkhalqi khalqa bil khalqigii bilowgiisa ayaa ku shibahay aayadda hore waay soo ma kama badana awala khalqin wajul sidlaki ushaa inuu kuu sheego washabaha huwa alla wuu ku shibahay ixyaaa alamwaati kuwii dhinteen soo noolayntoodiina biixyaai alardi dhulkii soo noolaynteedi soo noolaynteedii ayuu ku shibahay wahada kan huwa alqiyaas qiyaaska sidaas waay wa min adilati sunnati sunnada daliilada ka mid ahday qowluhu nabiga hadalkiisa sal alay wasalama liman gabar weydiisay mantaad waxaa ku dhacaysa gabar waay dumar waay liman qof waay qofkaas laakiin dumar waay wow qowluhu nebi qowlkiisa ka mida sala alay wasalam liman qof u dhahay gabar waay sa'alat hiya gabadha weydiisay hu nebiga can isiyaami soom xaggiisii weydiisay xukunkiisa can isiyaami can xukmi siyaami waay soom xukunkiisa weydiisay can ummihaa soonkaasoo can ummihaa hooyadeeda hooyadeeda xaggeeda ka ahaaday bacda mowtihaa mowti ummihaa hooyadeeda markii ay dhimatay gadaasheeda laga rabay waay soonna laga rabay soonkaasina markii ay nooshay ayaa laga rabay way dhimatay markii ay dhimatay dhimashada gadaasheedii marka soonkaas sidii la yeeli lahaa xukunkiisii noqon lahaa ayay weydiisay gabadhaani qoolkii nebiga u dhahay waay muxuu dhahay marka nabag nebiga ara'ayti iiga waran low kaana haddii uu ahaan lahaa calaa ummiki hooyadaada korkeeda daynun dayn ahaan lahaa oo faqadaytihi aad deenkaasa guddo akaana miyuusan ahaan lahayn yu'addii mid u gudaayo daalika deenkaasi canhaa hooyadaad xaggeed qaalad waxay dhaheen- waxay dhahdeen nacam haa oo u gudi lahaa hooyaday haddii deen lagu leeyahay deentaasna aan ka gudo deentaasi waa ka gudum lahayd aa qaala nabigu wuxuu dhahay marka qiyaas waay soo ma qaala nabi wuxuu dhahay fasuumii soonhe can ummiki hooyadaad haggeeda ka soon sida markii qof kale deenku leeyahay deenta aad u guddo oo deentaas ugu bixi lahayday ayaa haddana soonkii ilaahay ku lahaa haddii aad ka guddo ugu gudmayaa idan soonkana leh waa maqiiskii qofka qof kale deenku leeyahay maxaa looy maqiis alehii soo maaha sidaas labo ana rajulan nin ayaa ataa u yimid annabiya nebiga sal alay wasalama faqaala markaas wuxuu dhahay yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow wulida waxaa la dhalay li aniga ghulaamu cunug ghulaamkaasoo aswadu madow ah rasuulka ilahi aniga waa cadahay naagtayna waa caddahay waxaa noo dhashay cunug madow yaab waay buu le nooc maa inkir ku jira toosna ma inkirahay soo maha waa ka shakisan war waxaan halkay ka imaadeen gabadhaan waa saasa waa caddahaye adeegna waaba ka daran tahaye cunugaan madow halkee ka imaaday buu leeyahay yah cunugaan madow halkee ka imaaday waa shakiyey qadafna toos maha sarbeebna ku jira soo ma waaye nebiga waa imaaday marka arrintaasi ka soo tali buu dhayna waa rasuulka yeelayo see waxaan yeelaa maadaama zina toosa un isugu tuurin qiyaasaa la siiyey marka ninkaasi ku qanaacayo wuxuu dhahay nabig faqaala rasuulku wuxuu dhahay hal laka niyahu makuu sugnaaday min ibilin ibilun geel waay geel ma leedahay niyo qaala wuxuu dhahay nacam haa geel waa leeyahay buu dhahay qaala nebigu wuxuu dhahay maa alwaanuhaa alwaanu libili geela midibyaalkiisii maxay yihiin see uu eg yahay kalarkiisii midibkiisii ka warano see uu yahay see uu eg yahay qaala wuxuu dhahay ninkii xumrun guduud waay geeleygii kulligiis guduud waay xumurun hadhinya xumrun waay guduud waay geeley waa guduud waay haye qaala nebigu wuxuu dhahay hal ha fiiha fi libili geela dhexdiisii min awraqa awraqu mid siif dacar ah ma ku jira waay mid siif dacar siif dacar mataqaana caddaan iyo madow isku dhex jira waay dacar la dhahaa siif dacar waayahay ma ku jiraa madowna aan ahayn maya guduudna aan ahayn guduud aan ahayn hoos dacar ah ma ku jiraa waa guduud waabay la yaqaanaa soo maa geelaada waa guduuda ku jira soo maa hee dacar ma ku jiraa marka mid siif dacar ah ma ku jiraa siif dacar ma ku jiraa waa qaala wuxuu dhahay nacam haa waa ku jiraa uu dhahay qaala nebigu wuxuu dhahay fa annaa daalika kaas hagee ugu imaaday geelaadi geela dhammaantiis waa guduud waaya rabtigii guduudan yahay hashii way guduudan tahay wixii dhan waa guduud waay midkaan dacarkan hagee ka imaaday u dhahay su-aasha isaga loo celiyey jawaabteed qaala wuxuu dhahay isagana fidro saliim uu haystae qaala wuxuu dhahay lacalla waxaa laga yaabaa hu awraqan nazaca inuu soo jiiday hu awraqa cirqun waay nasab iyo xidid xidid inuu soo jiiday oo keenay laga yaabaa waay xidid cirgoya caraq maya cirqo waay xidid inuu soo jiidaya laga yaabaa xidid maxaa ka wadaa nasab waay waxaa laga yaabaa geelan asalkiisii hore ama rabti ha ahaatee mase hal ha ahaatee wax dacar leh inay ku jirana dhici karta uu leeyahay mar hore wax hore waay inay keenayna dhici karta uu leeyahay meeshii la rabay hadda soo galay isagan haye saas maano haa qaalana wuxuu dhahay lacallamnaka falacallamnaka haadaa nazacu irqun war waa dhammaaday falacalla waxaa laga yaabaa niyow ibna ibnaka cunugaadii haadaa kana nazaca inuu soo sii jiiday hu cunugaani cirqun nasab waay asagana alaniyo adiga awowyaalkaada ama iyayaalkaada ama hooyadiisa awowyaalkeeda ama iyayaalkeeda nin madow inuu soo maray dhici karta meeshaas markee ka soo jiiday ka keenay alla yaabin wax xaqiiqa had ma haysee cunuga cunugaagiya la dhahay marka maxaa la siiyay marka qiyaas soo ma qiyaas wahaakadaa sidaan ayaa jamiicu lamhaali am tusaalooyinkii dhammaantood ay ahaadeen alwaaridatu alwaaridati amhaal sasho alwaaridati waay wahaakadaa sidaan oo kale ayay ahaadeen jamiicu lamhaali tusaalooyinkii dhammaantoodii amhaashaasoo alwaaridati ku soo aroortay filkitaabi kitaabka dhexdiisii iyo wasunnati sunno dhexdeeda daliilun daliil u ahaadeen waay wahaakadaa sidaan oo kale ayay ahaadeen waa jamiicu lamawaati daliilun waa daliil على قياس قياس دشيس الدليل ويا هذا لما كدر ديس فيها دعاء كسون أو من اعتبار الشيء الشيء اعتبار ديس در كيس بنذيره نذير الشيء شيء نذير كيس مثلا أودك ما الله فيرنا يو wax alla wixii sunnada ku sugna maaha axaadiis qur-aanka ku sugan oo aan tusaalooyin ah ku soo arooray oo dhan kan waay daliilun cala alqiyaasi waay hadda waxaa yar lay sheegnay laba aayadood hal laba hadiisan sheegnay soo maha marka intaas keligeed maaha waa daliil waxaa qiyaaska marka loo daliishanayo wax alla wixii tusaale qur-aanka ku yimid axaadiis ku timaaday oo dhan waxay daliil u yihiin qiyaas oo sheegan sheegan asagoo nadiirkiisa oo u dhigmo loo fiirinayo waaye idan daliilkiisa waa badan yahay wa min aqwaali saxaaba asxaabada aqwaashooda ay ka mid ahaaday ayuu ka mid ahaaday dheh maa kii oo jaa yimaaday maa qoolkii oo jaa yimaaday waay can amiiri lmuminiina muminiinta amiirkooda xaggiisii ka imaaday cumar ibni khadaab ahaa fii kitaabi kitaabkiisii dhexdiisii ku yimaaday ilaa abi muusa abi muusa xaggiisu diray alashcari loo nisbeeyey abu muusa fi lqadaa'i xukunka dhexdiisii ku saabsanaa xug kitaabka waay kitaabkaasoo fi lqadaa'i dheh xukun dhexdiisii ahaa oo kitabka ku dhexdiisii korna cumara qoray abu muusa u dhiibi qaala wuxuu dhahay marka cumar ibnu khadaab kitaabkii waaye uma alfahma alfahma ayuu dhahay uma kadib alfahma fahma laazim niyaho alfahma fahma laazim waaye iqra min baab aliqra'i waaye fiimaa kii dhexdiisii faham u laazim udliya lasoo laalaaday lasoo tuuray calayka korkaad lagu soo tuuriy lagu soo tuuray waay wixii xaggaada loo soo dhiibo oo lagu keeno xukun ah lagu soo laadiyo misri iyo war ah hee faham si fiican marka hore iska fiiri waay fiiri han ku degdegin marka hore uma kadib alfahma fahm laazimniyo alfahma fahm laazim fiimaa kii dhexdiisii udliya lasoo laalaadiyey oo lasoo dhiibay oo lagu keenay waay calayka korkaada loo keenay hee iska faham marka hore mimankii ah warada soo aroora calayka korkaada soo arooray ah mimankii ka mid ah laysa fi qura fi qur'aanin quraan dhexdiisaan ku sugnayn walaa sunnatin sunnaan ku sugnayn uma kadib qaayis qiyaaso ma jeeda qaayis waay qiyaaso abimusow alumuura umuurtu qiyaaso cindaka agtaada ahaatay ku qiyaaso markii hore iska fiirfiiri oo markii aad fiiriso cilada xukunka qiyaaska maqiiska maqiiskaale isku fiiri kadibna isku qiyaaso waay samee wacrif garo alamhaala tusaalooyinkii waxyaabaha isshibaho isku dhigmo waay alamhaala waxyaabaha isku dhigmo oo isshibaho ee garo kadib hor uma kadibne uma mad uqas uqasad waay uma acmad kadibna uqasad fiimaa kii dhexdiisii taraa aad u aragto ilaa axabbihaa kan looga jecel badan yahay xaggiisa inuu ahaaday ila allah ilah xaggiisa wa ashbahihaa kan ugu shiibahid badan xaggiisa ahaaday bilxaqi waay uqasadkaas marka xugun markaas ma mar waay qaado waa qawaashii salaas uu ka mid yahay qaala ibnu lqayim wuxuu dhahay ibnu qayim aljawsiya wahaadaa kan kitaabun kitaab way wahaadaa kan oo kitaabka cumara kitaabun way kitaabkaasoo jaliilun weyn kitaabkaasoo talaqaa ay la kulmeen hu kitaabka alculamaa culamada bilqabuuli way aqbaleed kala kulmeen way aqbaleen kitaabkaas cumar waay وحكى المزني مزني وحو حكاية إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي ولا يقاني إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي نينك الله يقاني وي. إسماعيل بن يحيى المزني تلميذ الشافعي وقاو الشافعي وكمديا وحكى المزني وحو حكاية أن الفقهاء فقهاء min casri saxaabati saxaabada zamankooda laga soo bilaabo ilaa yowmihi yowmi lmusani waay musani yowmkiis laga soo gaaraayo ajmacuu inay isku waafaqeen calaa ana nadiira alxaqi xaqa midka u dhigmo xaqon inuu yahay wanadiira albaaili baatilka midka u dhigmona baatilan inuu yahay wastacmaluu way isticmaaleen almaqaayiisa maqaayiistii ayay isticmaaleen culimadii fi lfiki fikiga dhehdiisii في جميع الأحكام أحكام تودمان لحد إذا سيستمالين شروط القياس والله سبحانه وتعالى